waa mahadsantihiin waxa weeyaan aada aad umahadsan tahay walaal hawshaani markii koowaadna maahan markii labaadna maahan waa weli ilaa madaxweyne markii uu bilaabiyey in dagaal lagu qaado meelaha ay ugu taliyaan ayaan macnaha intaa abaabul ku jirnay marka hadda lehay mahadis baryahan dadkuna waxay noqotay in beelbeel laysu abaabulo oo beel walba meeshii ay joogto ay dagaal kaga gasho haddii alla maausa dhihin intay waddanka annaga dahdana duduulahaan dhulka aan degannahay dhammaantiis waxaa meel xora ma leh waa la wada haystay meesha hadday ugu dhow dhulka yaga hadda laga weerari karaa waxay noqotay inaan dhinaca saleelaan degan yahay aan aadno iyo baxdo iyo qaayib ciidanka hadda faraxiisi waxay joogaan oo difaacu joogaan qaayib qaayibna xildheera waxay jirtaa soddon kilomitir soddonkaas kilomitir xildheerana waa meesha dudluu dega xildheere iyo ceelgaras iyo haddaa ilaahay mahadin ceelleele iyo dhulkaasoo dhan haddaa ilaahay mahadin ayaan ku wajahanahay rabbi haddow mahadin waxaan rajaynaynaa saacadaha soo socota inaan dhan dudullo oo xora ka soo hadalno insha allah waa tahay maadaama hadda aad sheegteen baxdo aad joogto bal baxdo iyo halka aad rabtaan inta kilomitir ay isu jiraan
baxdo waxaa ka horeysa qaayib qaayibaa ciidanku joogaa baxdo waa talis qaayib oo soddon macnaha kilomitir u jirta baxdo baxdona macnaha qaayibna waxaa soddon kilomitir u jirta xindheere xindheerena waa deegaanka annagu aan degannahay oo meesha aydo ay degto iyo wixii kasii dambeeya insha allahu tacaala soddonkaas kilomitir ka bacdi oo leedahay maalin hadda la caawa tegin baan rajaynayna inaan beri aanu saa damba tagno ayaan macnaha ku wajahannahay waaya qaab beeled ahaan miyaad hadda isu abaabusheen mise qaab dowladeed oo qaabkii saraakiishii dowladda iyo ciidankii dowladda ayaa aad ku matalaysaan
saraakiisha dowladdu dhammaanteed waxay ka timid qabiilka qabiilkii mar haddii la haysto sarkaalku muxuu sarkaal iyagu yahay marka dalkii soomaaliya oo dhamaan macnaha ay nimanku fadqaaleeyeen marka ciidankii dowladda iyo maxuusley aan aruurinay iyo hadday leeyi maalihin galmudug daraawiishdeedii iyo wixii oo dhan iyo qaybtii koo iyo labaatanaad intuba waa ku wada jirnaa dagaalka insha allah
hadda rajadiinna maxay tahay
rajadaydu waxay tahay in haddii alla maalin dhibka ay ummadda ku hayaan oo ay intaas shan iyo tobanka sano ayay meeshaas ay deganaayeen ku dhibaataynayeen ummadda oo ay ka dhigeen hoy la-aan waxbarasho la-aan wadda la-aan caafimaad la-aan horumar la-aan intaas macnaha sano ayay ahayd marka haddaaay maalin waxaan rajaynaynaa inta ka dhiman bishaan in horumar la taaban karo uu ka soo baxo dhulkayga iyo dadkayga dhacdiis